بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii fadlu islaam baabkii labaad yaan kusoo jirnay oo baabu dukhuul oo baabu wujuubi dukhuul fi lislaam uu ugu magac daray sheikha alifay dhowr aayadood baan soo sheegnay wuxuu ku xijiyey axaadiis wuxuu leeyahy can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga wariyay allah ka raali noqdee ana rasuula allahi sal ly slm qaala inuu yihi rasuulka ale sal slm inuu yihi man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun akhrajaahu qofkii arrinkeenan kan ah oo diinka islaamka laga wadaaye kusoo darisiiya maa laysa minhu waxaan kamid ahayn fahuwa raddun lagama aqbalo waa lagu radiyaa bukhaari muslim baa wariyey wa fii lafdin lafdi waxaa ku sugnaa man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun qofkii sameeya camal arrinkeennu aanu ku taagnayn oo macnaha diinkeennu aanu aqbalsanayn oo aan diinka laga helaynin fahuwa raddun waa marduud lafdigan marka muslim baa wariya kan dambe bukhaarina isagoo mucallaqa ayuu weriyey kan hore laakiin waisku wada waafaqsan yihiin mid walbana wax buu faa'iideynaya sida shaarix noo sheegi doono marka labada lafdiga xadiidka midna wuxuu ku tusinayaa midka bidcada isagu keenay midna wuxuu ku tusinayaa midka ku camal falay kii hore bidcada keenay wixii uu la yimid kii ku camal falay ayuu ka hadlayaa marka xadiidkanu wuxuu miisaan u yahay acmaashii la sameynayey xagga daahirka iyo muuqaalka sida xadiidkii cumar ee inama alacmaalu binniyaat ahaa wa inama limri'in maa nawaa uu miisaan ugu ahaa acmaasha baatin ahaan qofki marka niyadiisu ay wanaagsanaato xagga baatinka camalkiisa muuqdana uu toosnaado uu sunnada waafaqsanaado qofkaas marka diinkiisii waa la aqbalaa laakiin haddii labada mid la waayo camalkii la aqbali maayo haddii ikhlaaskii la waayo oo aan allah loola jeedin wax la samaynaayo camalkii lama aqbalo haddii aan sunnadii lagu dhaqmin oo aan rasuulka sal ly slam la raacin iyadana camalkii lama aqbalo marka naxariista alla noo galay waxaa ka mid a inuu noo yeelay miisaan aan wax ku miisaanno camalka la samaynaayo camalka yar ee waafaqsan sunnadii yaa ka khayr badan mid fara badan haddaanu sunnadii waafaqsanayn marka bidcooyinkan la keenaayo qaarna waa xagga diinta qaarna waa xagga adduunyada xadiidku marka wuxuu ka hadlayaa bidcooyinka xagga diinka lagu soo darisiiyo marka fii amrina haada diinkii baa laga wadaa laakiin adduunyada wixii ku saabsan laga hadli maayo xadiidku ka hadli maayo sidaa darteed saxaabadu wixii adduunye iyo nidaaminteed iyo ku saabsan wixii maslaxada waafaqsan waxay soo gelayaan waxa masaalix mursala la yidhaahdo ama waxaan maarata qaacidada la yihahdo al aslu fi lashyaai alibaaxa yani arrimaha waxaa asal u ah inay bannaan yihiin ila waa adduunye alla loogu dhowaan maayo oo cibaado maaha marka laga hadli maayo marka wax adduunye ku saabsan hadda oo laguma diidana dadka qaarkood baa waxaa dhici karta inay kusoo daliilsadaan bidcooyin adduunyo oo ay ku yidhahdaan taas baa la ogolaadaye maxaa tan diinka loo diidayaa maxaa diini marka adduunya isaga jira diinku wuxuu ku dhisan yahay raacid buu ku dhisan yahay waxyi buu ku dhisan yahay alla xaggiis ka yimid adduunyaduna ijtihaad bay ku dhisan tahay sida asalka ah ilaa wixii shareecadu ay ka hadashay moogiye marka wixii bidca ee xagga diinka ah waxba lagama ogola qofka ma bannaana inuu bidca diinkii ku saabsan uu keeno ama ha noqoto caqiida ha noqoto ama camal ha noqotee qof baa caqiido soo darisiiyey waxaad usoo daliilsanaysaa marka in caqiidadaasu ay baatil tahay in wax walbo alle loogu dhowaanayo oo aan sharcigu ogolayni inay yihiin wax muxdatoo bidco ah marka qofkii maaragtay caqiidadaas bidcadaa keen keenay sidii midii khawaarijta ay keeneen oo kale iyo kuwa murjaada la yidhaahdo iyo kuwa tilmaamaha alle awila ama tilmaamada alle iska dafira ama qadarkii inkira ama talaxtag ku sameeya oo sugitaankiisii ku xadgudba kuwa jabriyada la yidhaahdo waxaa la leeyahay war waxaan hadda adigu aada haysato ee aad dadka ugu yeerayso arrinkii rasuulku sal ly slam ma ku sugnaa oo ma sidaas buu rasuulku sal slam aaminsanaan jiro o dadka ugu yeeri jira yaad leedahay waxaa qasaba marka inuu ku yihahdo maya laakiin macnaha cilooyin iyo sababa iyo waxbuu keensanaya allaan maarata hufaynaa iyo sharciga in wax noocaas kala nisbeyn diidana iyo kada waxaasu keenaya marka culamada qaarkood sida juweyni imaam alxarameyn ninka ku-aan baxay aabihiis yaa wuxuu leeyahay risaalo yar oo lagu daabacay magaca ithbaat alistiwa walfawqiya wuxuu leeyahay marka awilaadda la awilayo tilmaamaha alle iyaan u fiirfiirsaday buu leeyahy waxaan helay buu leeyahay in rasuulku sal slam uu qur-aanka akhrin jiray aayadaha tilmaamaha alla ka sheekeynayan qur-aankay ka mid ahaayeen alluu ku tilmaami jiray axaadiistiisa rasuulku sal ly slam saxaabadii baa la joogtay kuwa reer magaalaha saxaabadii kamid ahaa kuwa reer baadiyaha kamid ahaa kuwa aada maaragtay u dhiifoon baa kamid aha dhug badan kuwa maaragtay saas aan gaarsiisnayn baa ku jiray way kala duwanaayeen marka ma aanu ku dari jirin rasuulka sal alla alay slam wax daahirka ka saara nusuustaas marka waxay arrintaas ku tusinaysaa maadaama waxaan ay qeyb yihiin inay waajib tahay sidooda in loo rumeeyo daahir ahaantaas loo rumeeyo oo la yska dhaafo taawiilaadkan gadaal dambe ka yimid ee bidcada ah saas buu leeyahy shaarixu marka wuxuu leeyahy kitaabkan fadl islaam sharxaaya sheekh saal al sheikh warkaas uu juweyni uu sheegay waa xaq buu leeyahay taasi marka waa wixii caqiidada ku saabsanaa sidoo kale xadiidku wuxuu xujo u yahay in bidco kastoo xagga camalka ah oo alle loogu dhowaanayo iyadana la radinaayo oo kullu muxdadatin bidca wa kullu bidcatin dalaala wax kastoo lasoo darisiyo diinkii lasoo dhexgelinayo waa bidco bidco kasta ahayna waa baadi sida muslim iyo keyrkiis bay wariyeen marka wax diinkii lagu soo daraayo oo aan diinka mid waa bidco marka midka la diidan yahay oo wax laga sheegaayo waa tii diinta ku saabsanayd ee adduunyada ka hadli mayno xadiidkanna oo bidcada ka hadlaaya oo bidcada diidaaya oo aan hadda sharxaynay culamada qaarkood waxay yihahdeen marka diinka saddex loo qaybo isagaaba qayb ah bay yihahdeen qaarkoodna waxay yihahdeen marka afar loo qaybiyu qayb yahay sababto masaa'il fara badana soo gelaysa oo xaggii caqaa'ida iyo xaggii sharcigaba ah oo aada ku fahmaysaa wixii bidcaah iyo sunnadu aad kala fahmaysaa marka bidcadu waxay kasoo horjeedaa gelitaankii dhammaystirnaa ee islaamka lasoo gelayay ile baabka aan ka hadlaynaa waa maxay baabu wujuubi dukhuuli fi lislaam marna islaamkii asal ahaanbu qofku soo gelayaaho dee markii horeba kuma jirin marna waxaa waajib ku ah inuu islaamkii wada qaato islaamkii in la wada qaatana waxaa soo gelaya in bidcadii laga fogaado oo haddaad bidca la timaado islaamkii ma wada qaadanin islaamkii ma aadan wada qaadanin haddaad bidcoole noqoto oo qeyb baad macnaha ka tagtay wax badan baa kaa qaldan bidcada lafteeda kala duwan bidcada qaar waxaa jira gaalnimo keenaba bidcada qaar gaalnimo keensanaysaa jirta ama shirki weyn keensanaysa qofkii yira maaragtay alle tilmaan lagu sheegaba ma leh ka waran dariiqadii jahmiyada ku socda waa warkaas waa kufri qofka yiraahda maaragtay dadkii dhintay baan leenahay noo ergeeya alla nooga ergeeya dee wuxuu u haystaa inay wax maqlaayaan inay wax qaban karaan wax ergeyn karaan buu u haystaa waa iyadana waa waa gaalnimo gaalnimo ha ahatee laakiin haddana waa bidco marka bidcadii waa darajaad kala leh bidcadii marka qaarkeed gaalnimo ma gaarsiisna sida kuwan murjada oo kale oo camalka iyo iimaanka qalbiga waan kala saaraynaa leh oo iimaankii macnaha camalku shardi uma ah bay leeyihin iyo khawaarijtii bidcooyinkoodii oo kale ee nimankii qadariyada ah iyo kuwa sifaadka awilaaya iyo suufiyadii waxyaabaha qaarkood maaragtay lagu yaqaana inay ka hadlaan axwaali maqaamaadii howlo noocaas oo kale ah marka bidcooyinka qaar caqiidaday galaan marka gaalnimona ma gaarsiisna qaarna waa xagga camalka sida maaragtay salaado lasoo darisiiyey oo kale adkaar layska keensaday iyo maaragtay yacni xaflado la samaysanayo iyaguna mubtadaca oo sanadkii mar iyo la dhigaayo wax noocaas oo kale ah allana loogu dhowaanayo marka waxaas iyagu waa gaalnimo lama lah laakiin waa bidco de bidcada yarina sida ahlu cilmiga muxaqiqiinta ay sheegayaan mid weyn bay ku gaarsiisaa waxaa noo imaan doona mar dhowba athar uu ibnu mascuud uu leeyahay oo ku tusinaya in bidcada la yaraysanayo ay qofka gaarsiiso meel xun niman baa dikrigii xoogaa bidca soo geliyey iyo xuskii alle ibnu mascuud aada buu u dhiifoonaayo wuxuu yidhi khawaarij inay soo bixi doontaa rasuulku noo sheegay sal alla ly slam allan ku dhaartee waxaa dhici karta buu yidhi in badankoodba ay adinkan kamid yihiin sidii baana dhacda kadib khawaarij bay noqdeen nimankii marka horena bidacyaray kasoo bilaabeen mar dhow noo imaan doona haddii la yihahdo marka caqaa'idii yaa mararka qaarkood bidcadu ay gashaa mararka qaarkoodna xagga camalkii bay gashaa saan sheegnay bidcada amaliga camaliga ah lafteeda xagga camalka midna waa asli midna waa idaafiya baa la yidhaahdaa yani masalan mawliidkan lasoo darisiinayo oo kale iyo isagu maaha ma aha bidca idaafiya ma bidca asliya waay laakiinse in maaragtay la yidhaahdo xuski allah laisugu imaanaya oo dariiq mucayana la sameeyo oo aan sunnadu ku soo aroorin iyo dikrigii baa la tirinaya oo tiro mucayana la- laiska keensanaya oo sharciguusan sheegin kuwa noocaas oo kale bidac idaafiya la yidhaahdaa oo wixii ama tiradoodii ama tilmaantoodii yaa wax laga bedelaya bidaco idaafiya la yidhaahdaa waxaa soo aroortay marka ninba wuxuu leeyahay waxaan fariisan jirnay cabdullahi bn mascuud albaabkiisan fariisan jirnay fajarka intaan la gaarin siday cilmiga ugu dadaalayaan inay ka faa'idaystaan rabaan intaas yar ay la sii socdaan oo masjidka laga gaarayo isleeyihin waxbaad weydiinaysaan waxbaad ka faa'idaysanaysaan marka intaan fajarkaba loo bixin oo salaada fajar la aadin yaan albaabka u fariisanayna ay leeyihin si aan u raacno faida kharaja hadduu soo baxo mashaynaa macahu ila masjid masjidkan u raaci jirnay fajaana abu muusa alashcariyu radia allahu canhu annagoo albaabkii hor fadhina salaadin aan weli loo bixin yaa waxaa noo yimid saxaabigii isaguna weynaa ee abu muusa alashcari ahaa faqaala wuxuu yihi akharaja ilaykum abu cabdiraxmaan kunyadiisaa sidaas ayd abu cabdiraxmaan baa la dhihi jira cabdullahi bn mascuud qulnaa waxaan idhi laa bacdu weli sooma bixin fajalasa macanaa wuunala fadhiistay xataa kharaja ilaa ibnu mascuud ka soo baxay falamaa kharaja ibnu mascuud markuu soo baxay qumnaa ilayhi jamiican dhammaan waa u istaagnay faqaala lahu abu muusa abu muusa wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow inii ra'aytu fi lmasjidi aanifan masjidkan waxaan ku arkay mar dhoweyto amran ankartuhu wax aan dhibsaday walam ara ma arag walxamdu lilaahi ilaa khayran waxaan khayrayna ma arag yani muuqaalku waa khayr qaala wuxuu yihi famaa huwa oo maxaad aragtay faqaala wuxuu yihi in cishta fasataraahu haddiiba alla nolol kugu gaarsiiyo wabaad arki doontaa ilaa haddaaba masjidka loo socdaaye qaala wuxuu yidhi eh, waxaa hadlaya abuu muusa alashcari ra-ytu fi lmasjidi masjidkan waxaan ku arkay qowman qolo xilaqan xalqad xalqad ah waxaa dhici karta lixlix iyo toddoba toddoba in la- laisula fadhiyo xalqadu waa waxaan fadhigan wareegsan waayo oo la iska soo horjeedo wuxuu yidhi saasay u fadhiyeen buu leeyahay yantadiruuna salaata salaaddii bay sugayaan fii kulli xalqatin rajulun xalqad kastana nin baa dhex taagan wa fii aydiihim ulxasaa iyaguna mid walba gacanta wuxuu ku haystaa qaruurax buu gacanta ku haystaa dhagax yar yar fayaquulu ninkiiba wuxuu leeyahay dhex taagnaa kabiruu miatan allahu akbar dhaha boqol jeer fayukabiruuna miatan warkiisay qaadanayaano boqol jeer yay takbiirsanaayaan fayaquulu wuxuu leeyahay hallilu miatan laa ilaaha ila allahu dhaha boqol jeer fayuhalliluuna miatan boqol jeer bay leeyihin laa ilaaha ila allah wayaquulu wuxuu leeyahay sabixuu miatan boqol jeer subxaan allahi dhaha fayusabixuuna miatan boqol jeer bay maaragta subxaan allahi leeyihiin qaala wuxuu yihi famaada qulta lahum oo maxaad ku tiri qaala wuxuu yihi maa qultu lahum shay-an intidaara ra'yika aw intidaara amrika waxba kumaana dhihin buu yidhi waxaan sugaayey ra'yigaada ama taladaada bal waxaa adigu ka tiraahdo qaala wuxuu yihi afalaa amartahum oo maxaad u fari weysay an yacudduu sayi'aatihim xumaanyaalkooda inay tiriyaan waa daminta lahum oo adigu damaano qaadi weysay anlaa yadiica min xasanaatihim in maaragtay xasanaadkoodii aanay waxba ka dayacmin suma madaa ibnu mascuud waa dhaqaaqay wamadayna macahu anaguna waan raacnay xataa aataa xalqatan min tilka alxilaq ilaa uu xalqad xalqadihii laga hadlaayay ka mida uu soo dul istaagay fawaqafa calayhim waa uu dul istaagay hadduu ibnu mascuud yahay faqaala wuxuu yidhi maa haada aladii araakum tasnacuun waxaan aada samaynaysaan maxay yihiin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaa cabdiraxmaan ibnu mascuudow xasan waa qaruurax nacudu bihi atakbiira waltahliila waltasbiixa allahu akbarta iyo laa ilaaha illaahuda iyo subxaana allaahida iyo yaan ku tirinaynaa qaala wuxuu yihi facudduu sayi'aatikum dembiyada aada samaysaan tiriya oo iyaga kooba si aad uga joogtaan fa ana daaminun an laa yadiica min xasanaatikum shay-un anaa idin damaano qaadaaya xasanaadka aada la timaadaan inaan waxba inka dayacmin dee waa markii sida daat aan soo sheegaynay ikhlaasna uu jiro allah loola jeedo sunnadan ay waafaqsan tahay wixii saasoo kale haddee xasana la yiraha wixii kale haddee xasana maba noqonayaanba wixii shardiyadaas laga waayo xasana noqon maayaanba marka wuxuu yidhi anaa idin damaano qaadaya in xasanaadkiina aanay waxba ka dayacmin wayxakum bala idinku dhacday yaa ummata muxamed ma asraca halakatakum war maaragtay baabi'iinu dhow ah haaulaai saxaabatu nabiyikum mutawaafiruuna saxaabadii rasuulka sal alla alay slam uu ka dhintay waaba kanaa waynla joogaan iyagoo badan wa haadihi thiyaabuhu lan- lam tabla dharkii rasuulkana sal alla ly slam maba maaragta duugoobinba weli waa waa jiraa wa aaniyatuhu lam tugsar weelasha rasulka sal sl lama jejebin iyaguna ma baabi'in waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay midka aniga naftaydu ay gacantiisa ku jirtee allah baan ku dhaartuu leeyahay inakum idinku la calaa milatin diin baad ku sugan tihiin hiya ahdaa min milati muxamadin sala allahu aleyh wasalama ka wanaagsan diintii rasuulka sala allahu aleyh wasalama aw muftatixu baabi dalaalatin ama waxaad tihiin albaab baadi kuwa furaaya oo dadka u horseedaaya waxba labadaas wax kama dhexeeyaan ama maaragtay diintii rasulka sal diin ka fiican baad haysataan dee waana la ogyahay inaanay ka haysan inaanay haysanin diintii rasulka sal wax ka fiican waxaa soo haray marka inay albaab baadi ay furaayaan ay baadi maaragtay bilowdeen yani bidcay ku dhaceen qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi yani arrinkii baa gubay ma ogtahay hadalkii ibnu mascuud baa yani ku leeyey wallaahi baan ku dhaaranaya yaa abaa cabdiraxmaan ibnu mascuudow maa aradnaa ila alkhayra annaga ujeedadeenu way wanaagsanayd waxaan ajir baan ka rabnay khayr baan ka raadinaynay qaala wuxuu yidhi wa kam min muriidin lilkhayri lan yusiibahu oo badanaa inta khayr doonaysa oo aan khayrkiina haleelaynin oo gefaaya khayrkii sababta ariiqiisi ma aanay marin ina rasuula allahi sala ll ly slam xadatanaa rasuulka alle yaa noo waramay ana qowman qoluu noo sheegay yaqra'uuna alqur'aana inay qur-aanka akhrinaayaan laa yujaawisu taraaqiyahum kalxamahoodana ma dhaafo sababtoo ku camalfali maayaan fahmina maayaan si qaladay u fahamsan yihiin markaasii qaladkii ay fahamsanaayeen dadkii ku xukumayaan waxay leeyihiin dadkii nagu khilaafa annaga fahamkeenna waa gaalo diinkii bay ka baxeen marka waa inaan laynaa bay leeyihiin oon diinkii ku soo celinno weymullaahi allan ku dhaartaye maa adri garan maayo lacala akharahum minkum in badankood adinkan ka mid yihiin kuwaasna loo sheegayo khawaarijta arma badankood ba adinka yihiinba suma tawallaa canhu wuu ka dhaqaaqay fa qaala camru bnu salama camru bnu salama wuxuu yidhi waa taabici buu ahaa oo maarata ibnu mascuud iyo rag kaleba wax ka bartay wuxuu yidhi camr bnu salama wuxuu yidhi ra'aynaa caamata ulaa'ika alxilaq xalqadihii masjidka maalinkaa joogay badankood waxaan aragnay yutaacinuunana iyagoo nala warantamaaya oo nala dagaalamaya yowma nahrawaani maalinkii nahrawaano khawaarijta lala diriraaye nahrawaantu waxaa la yidhi waa saddex tuulo maaragtay ka baxsaneed magaalada kuufa la yidhaahdo oo khawaarijta lagula diriray maal khawaariji khawaarijta markii dhinacooda ka soo jeedeenoo ay maaragtay la safnaayeen marka sifadan ay sameeyeen oo ay u tasbiixsanayeen oo u tahliilsanayeen oo allah akbar u lahaayeen yaa khalad soo galay asalkii dee subxaan allah alxamdulilah allahu akbar laa ilaha illa allah kulli waa adkaar sax waay laakiinse markaa tirada iyo wax noocaas oo kale aduu ku qaydo aad tiraahdo haddii tiro mucayana lala yimaadaa ajir laga helayaa bidcadu halkaasi ka soo gashay bidca idaafiya layidhaha marka bidcadu waa wax la iltisaamo mar walba in la sameeyo la go-aansanaayo haddii wax marmar ay dhacaan waxay iska noqonaysaa sunnadii baa la khilaafaa la leeyahay ee waa bidco noqon mayso marka mualifku wuxuu ka wadaa in allah loo hogaansamo xagga caqiidada iyo camalka iyo waxa lagu hadlaayo qofkii taa ka leexdana hanuunkii rasuulka sal sl hanuunan ahayn buu raadiyey wuxuuna noqdaa qof muslimiintii dhinac maray salafka qaarkood waxay dhihi jireen laysa asha'nu an tuxiba walaakina asha'na an tuxaba arrinku wuxuu yahay midka maaragtay biyo kama dhibcaanka ahi ee aadka muhimka u ahu in aada adugu wax jeclaato maahan walaakin walaakin walaakina shan shanigu wuxuu yahay waxaa muhim ah an tuxaba in lagu jeclaado waa in alla ku jecel yahay bal adugu haddaad tira alla waan jecelahay rasuulkana waa jecelahay sal ll ly slam allana aanu ku jeclayn ka waran bidcadan aad ku dhex jirto darteed waa nasiib daro marka qofka camalkiisu wuxuu saxmi karaa markuu sunnadii ku dadaalo bal u fiirso hadda kuwan kirishtaanka ah intee maaragtay cibaadadu ay la-eg tahay aada bay wax u caabudaan weliba kuwooda cibaadada u go-ay way ooynaayaan waxay u malaynayaan in allah u dhowaanayaan haddaba camalkoodu ma wax la aqbalaa maya lama aqbalo allana u dhoweyn maayo waxa ay samaynayaan marka hadalkii cumar bin khataab laga soo wariyey inuu taraawiixdii dadka uu isugu keenay uu ku tilmaamay nicmat albidcatu haadihi yani haddii bidco ay jirto tanaa ugu wanaagsan camal waayo ama haddaad yani waa bidco leedihiin waa bidco wanaagsan wax kalena maahane dee wixii rasuulka sal slm hore u sameeyey unbuu cumar maaragtay soo nooleeyey ilaa dhowr habeen baa rasuulka sal l slm lala dukaday oo rasuulka sal slm jamaacadii waa uu ogolaa in maaragtay taraawiixdii la dukado marka waa bidca xagga luqada ah maaha xagga sharciga ma aha marka dadka bidaca u qeybiya bidca xasanaa iyo bidca sayi-ah waxay soo daliilsadaan xadiidkii ahaa man sanna fi lislaami sunnatan xasana ee imaam muslim uu wariyey qofkii islaamka jideeya yani jid wanaagsan oo lagu daydo marka waxay leeyihin bidcadii waxaa kamid a mid wanaagsan baa kamid a mid xunna way kamid tahay laakiin xadiidkan ay soo daliilsanayaan tusin maayo waxa ay sheegayaan oo xadiidku sabab buu leeyahay kuwo xoogaa dhar jeexjeexan yaa yimid oo dhar karkaran iyo waxaas wata markaasaa rasuulka arka sal ly slam aada buu maaragtay uga naxay aada baa naxariis u gashay wuxuu yidhi war sadaqa la baxa dadow sababto dad mudan sadaqadii yaa yimid oo meel dheer ka yimid nin baa istaagay markaasuu wax siiyey maaragtay nimankii baahnaa markaasaa dadkii ku daydeen markaasaa rasulku sal wuxuu yidhi man sana fi lislaami sunatan xasana saasay ku timid weliba wax fiican buu baxshaalay ninkaas marka qofkii ariiq wanaagsan sameeya dee sharciga yani ariiq ku wanaagsan ahaa markii horeba faa'iido fara badan buu helaa marka dee waa sunna looga daydan qofkaas marka qaarkood waxaa dhici karta qofku dadka inuu sunna ugu yeero la halmaamay marka ajri fara badan buu ka helaa marka markuu dadka ku baraarujiyo xadiidkan man sana fi lislaami sunatan xasana waxaa fasiraya xadiidka abi hureyra oo rasuulka sal slm uu yihi man dacaa ilaa hudan qofkii dadka ugu yeera hanuun kaana lahu min alajri mithlu ujuuri man tabicahu laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a wuxuu leeyahay ajarka dadka raacay oo kale uu leeyahay yani dadka asaga ku camalfalay dadka iyagu ku camalfalay waxa uu maarata ugu yeeray ee warkiisa qaatay ajarkoodii o dhan ba uu helaya isagu laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a iyagana wax ka nuqsaami maayaan oo iyaguna ajarkooda way leeyihiin waman dacaa ilaa dalaalatin qofkii dadka baadi ugu yeera kaana caleyhi min alismi dembi xaggiisa waxaa ka saaran mithlu aathaami man tabicahu dembiyadii kuwii asaga ku raacay waxaas uu ugu yeero baatilka iyo baadida laa yanqusu dalika min aathaamin shay-a iyaguna dembigooda way leeyihiinoo waxba laga nuqsaamin maayo xadiidka muslim baa wariya isagana marka saxaabadii inay musxafkii meel isugu keeneen adilo tusinaysaa jirta oo allaba wuxuu yihi qur-aanka markuu ka hadlayay dalika alkitaabu kitaabna waa wax qoran sidoo kale rasulka sal slm wuxuu u diiday in maaragtay musxafkii loola safro dhulka gaalada marka musxaf inuu noqon doona laga fahmaa meeshaas ibnu cumar wixii uu samayn jiray oo ah meeshii rasuulka sal slm uu ku dukado inuu ku dukado isagu sunuu ku dadaalayo waa ijtihaad saxaabadii kalese kuma aanay waafaqin laakiin muxuu saa u sameynayey ma barakaysanaayo meesha maya ee sunna raadis bay ka ahayd oo rasuulkaa ku dukaday sal slm ee waafaq buu islahaa wax kale kama rabin isagu rasuulkuna sal l slam sida culamada muxaqiqiinta ay sheegayaan arrimaha noocaas oo kale uma aanu samayneynin qasad uma aanu samayneynin ee waa wax maarata iska dhacay sidaa darteed waa sunna lama laha inuu meel mucayan ku dukaday oo salaadda ay ku qabsatay geed hoostiisa iyo wax noocaas oo kale ah laakiinse wixii maaragtay ay caddahay in waxaas ay maqsuud yihiin sidii inuu masjid quba aadi jiro kale rasuulka sal slam usbuuc kasta waa wax soo noqnoqonaya waa loo jeedaa marka in laga wado cibaado laga wado waa looga dayanaya rasuulka sal slam taas haddii marka qof uu yiraahdo anigu hadda camalkan aad igu haysataan dee sooma darisiinin anigu ma keenin ee qof soo darisiiye un baan taqliidsanayaaho aan ku dayanayaa waxaa lagu radinayaa lafdiga xadiiska oo ahaa man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun qofkii camal sameeya aanu arinkeenu ku taagnayn oo aan diinka ku jirin waa laga diidaa lama dhihin man axdaa ogow hade hadda waa man camila waay lafdigaasaa jira xadiis kalena muxuu leeyahy man sana fi lislaami sunatan saya qofkii islaamka dhexdiisa soo darisiiya sunna xun oo asaga gadaashiis lagu camal falo sunnadaas fa cumila biha bacdahu kutiba caleyhi mithlu wisri man camila biha waxaa loo qoraa dadkii waxa uu ugu yeero xumaa ku camalfalay dembiyadoodii o kalea loo qoraa walaa yanqusu min awsaarihim shay yani dembiyadoodina wax kama nuqsaamaan bu manaa uu leeyahy rasulku sal slam walilbukhaariy xadiidka labaad marka waa kana aha ama kii saddexaadna waa dhihi karta inkastoo kii hore hadda un xadiis waaxid oo laba lafdiga la aha walilbukhaariy waxaa uu sugnaaday can abi hureyrata laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul lah sal sl rsulka alle wuxuu yihi kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ummadeyda dhammaantood waxay gelaayeen jannaday galaan ilaa man abaa qofkii iska diiday moogiyey isagu qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka allow waman yabaa ama qof janno diidaayaa jira qaala wuxuu yidhi man ataacanii qofkii aniga ee ateeca dakhala jannata jannadii buu galaa waman casaanii qofkii aniga ee caasiyana faqad abaa jannadii buu diiday taasay la macno tah qof jannadii diiday bay la macno tah bukhaari baa wariyey xadiidkaas marka qofkii rasuulka sal sl aan ateecin oo aan sunnadiisa qabsanin waa qof aan islaamkii soo wada gelin waxbaa ka maqan annagana waxaana la faray inaan islaamka kulli wada galno oo aan rasuulka sal sl ateecno marka in rasuulka la ateecaahi waa asal usuusha islaamka ka mid a marka qofkaan rasuulka ateecin asal buu ka tegey marka waxaa la isku baraarujinayaa inay waajib tahay taacadii rasuulka sala allahu alay wasalam waajibaadka islaamka ay ka mid tahay ahlu sunnaduna waa ay ku dadaalaan rasulka sal slm inay raacaan ileen alla yidhi man yutic rasuula faqad ataaca allah qofkii rasuulka ateeca alla waa uu ateecay wa atiicuu rasuula lacalakum turxamuun yaa alla uu yidhi rasuulka ateeca waxaad mudantihiin in la idin naxariista e falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaada kuwa amarka maaragtay rasuulka khilaafaya kulley hadda shaarix saas usoo daliilsanaya an tusiibahum amarka allana waa lagu fasiray an tusiibahum fitnatun ay asiibto ha ka digtoonaadaan aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab darani uu ku dhaco daacada rasuulka sal slam aayadaha ku soo arooray sodomey waa ka badan yihiin baa layidhi imaam axmed baa wuxuu qoray kitaab la yidhaha taacatu rasuul aayadii oo dhan buu kusoo arooriyaa layidhi kitaabkaa kolley lama hayo laakiin culamada qaarkood wax kasoo guurguurisay un baa la hayaa marka culummadu waa aada bay ihtimaam u siiyeen daacadii rasuulka sala alla alay slama sababtoo islaamkii la iltisaamayey iyay asaas u tahay marka islaamka in lasoo galaahi ma dhacayso ilaa in rasuulka sal l slam la ateeca moogi kullu ummatii markuu leeyay rasulka sal l slam waxaa laga wadaa dadka muslimiinta ayaa laga wadaa jannadii gelaya ilaa qofkii diida moogi marka jannada gelitaankeedu laba u qeybsamaa mid marka ugu horeysa ah oo dhaqso la gelaya iyo mid dambeeya marka jannada geli maayo laleeyahay macnaha weligiisba janno geli maayo maahane bilow horaanu gelaynin marka kuwa maaragtay caasiye rasuulka sal alla alay slam jannada fakta hore marka geli maayaan laakiin dib bay u dhacayaan marka haddii macnaha uu dib u dhacana de waa ahlu waciid oo cadaabkii soo maraaya hadba inta alla ugu qoray nusuusta qaarkeed waxaad arkaysaa iyadoo sheegaysa in qofkii laga xarimaayo inuu jannadii galo xarimaadaas marka iyaduna waa mid maaragtay wakti leh iyo mid abadiya labadaba way noqotay tan abadiga waa maxay waa qofaan weligiisba naarta kasoo baxayn oo ay xaaraanba ka tahay inuu jannadii galo taxriimkan marka waktiga go-aan lowna waa maxay yacni jannadii uu muddo ka maqnaanaya waa macnaha naar buu soo maraya waa macnuhu kadib uu soo gelaya jannadii soo geli doonaa marka meesha waxaa lagu radinayaa khawaarijtii ee talax tagga sameeyey ee marka maaragtay janno la geli maayo yiraahda marka janno qofkaas geli maayo la yiraahdo ku fasiraaye inaanu weligiisba gelaynin jannadaa ka xaaraan marka la yiraahdana u fasiranaye inaanu weligiisba maaragtay janno gelaynin taasina sax maaha marka xadiidkan wuxuu ku tusinayaa inay waajib ku tahay qofka muslimka ah inuu rasuulka alla sal slam ateeco oo aanu diidin jannadii gelideedii qofkii rasuulka sal slam caasiyana oo wixii la faray fartoomi waayo wixii laga reebayna ku dhaca qofkaas waa qof jannadii diiday qofka caqligana dee jannada inuu diidaahi wax maaragtay suurtagala ma ah marka xadiisku wuxuu ku tusinayaa in islaamkii lasoo wada galo inay waajib tahay oo ay waajib tahay rasuulkiina sal slam in la ateeco wuxuu kaloo xadiisku ku tusinayaa in ummaddan waa ummadda islaamka soo gashaye qaarkood loogu goodiyey inaanay janno gelaynin maxaa yeelay rasuulkii bay ateeci waayeen wabilahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online